bismi illaahi raxmaan iraxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed horta aniga magacaygu waxa weeyaan maxamed amiin sheekh axmed xaaji cali siigaale oo ku magac dheer abwaan siigaale una hadlaya beelweynta ekishe beeshu shir jaraa-id oo ay qabatay odayaashooda culimaa udiinkooda aqoon-yahankooda haweenkooda iyo dhallinyaradooda iyo saraakiishooda beelweynta ekishe ee ku dhaqan gudaha dalka iyo dibaddaba waxay soo saareen go-aanladan soo socda inaan marnaba laga hadhin xaqa iyo xuquuqda ay ku leedahay beesha akishe dawladda federaalka soomaaliya xuquuqdaas oo naga maqan beelweynta akishe ka maqan haddaba cabashada beeshu waxa ay tahay annaga oo beesha akisho haddii aan nahay aan beesha direed wax kasta oo ay qabanayso oo hawl ah aanu ka mid ahayn mar kastana ilaa laga soo bilaabo shirkii carta ayna dhihi jireen xaqiina waad leedihiin wax kasta oo tol ka dhexeeyana oo arrimo ana aanu hormuud ka ahayn haddaba haddii ay beesha isaaq khaasatan ee gobollada waqooyi aan wada degno oo xaqayagu uu ku maqan yahay ay damceen inay xaqayagii maroorsadaan waxaa nasiib darro weyn ah in ay beesha direed ee kale sida ciise gadabiirsi shure biyomaal iyo warday iyo reecow siciidba ay ka aamusaan annaga oo ah urabkoodii direed xaqayaga walaalahood ay walaalaheen ay nagu samaynayaan ee xadgudubka ah in ay nagu daawadaan waa ayaan darro weyn haddaba waxaan si naxariis leh aanu uga codsanaynaa hay-adaha ay khusayso arrintani murugada leh ee lama filaanka ah oo uu ugu horeeyo madaxweynaha hadda talada haya mudane xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha baarlamaanka tobnaad hadda la doortay mudane maxamed cismaan jawaari iyo guddiga xalinta khilaafaadka iyo beesha caalamkaba waxaanu si naxariisa uga codsanaynaa in arrintayada lasoo farageliyo haddii ay xishoon waayeen walaalahayo ay xishoon waayeen annaga oo curadkoodii ah oo beesha akisha ay tahay curadkii direed haddii ay xaqayadii duudsiyeen oo ay hunguri xumo curadkoodii inay wixoodii waxoodii ay qaataan oo xaqiraan ay isku dayeen dee soomaali waxgarad iyo cadaaladii iyo qof xaqa bini aadanka iska ilaalinayo xaq dhawrliyi kama uuna dhammaanine waxaanu inta wax garanaysa ee beelaha soomaaliyeed oo dhan ah aanu u bandhigaynaa arrintayada
waa tahay waa tahay nabadoone ilaa iyo haatan cid cabashadiina idinkala hadashay ama adinku aad u gudbiseen oo beelahaas baaqa aad u dirayso ay ka mid yihiin iyo dadka ku shaqada leh arrimihiina ma jiraan
waa ay jiraan meel aanaan tegin oo aanna arrintayada la socodsiinin ma jirto
waa tahay hadda marka rajo noocee ayaad qabtaan maadaama doorashooyinka gebagaba ay ku dhow yihiin labada aqal la doortay hadda mas-uuliyiintii dalka doorashadooda la guda galay
kolley waxa aan rajaynayaa dee haddii aanu anag annagoo curadkii ah haddii aanu xaqayagii weyno waxa ay ka dhigan tahay soomaali ma tiidin ayay ka dhigan tahay soomaalina inay soomaali naga saarayaan u malayn maayo waxaan rajaynaya oon aada ugu rajo weynahay inaanu helayno xaqeed oo golaha shacabka ee hadda la dhisaya cusub in cadaaladii ay ka dhalanayso
waa tahay ugu dambeyn baaqa aada dirayso ee ku aadan cabashadiina in dhawaanaha soo jiitamaysay muxuu yahay
waxaanu xaqa yaga aanu ka sugaynaa ilaaha koonkan abuuray ee tasarrufaadkiisa iska leh iyo ummadda soomaaliyeed ee xaqligoodu saliimka uu yahay ayaanu ka sugaynaa annaga xaqa yaga inaanu helno wuxuu yahay waxaan si naxariis le aan uga codsanaynaa madaxweynaha hadda talada haya mudane xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha federaalka baarlamaanka federaalka soomaaliya ee tobnaad mudane maxamed cismaan jawaari iyo guddiga xalinta khilaafaadka iyo beesha caalamkaba inay arrinta iyada si faragelin toos ah ay soo farageliyaan maadaama ay walaalaayo xishoon waayeen siiba beesha beelweynta isaaq ee xaqayagii uu ku maqan yahay haystana